kulanti wacan oo wanaagsan dadka na dhegaysanaya meel kasta oo aad joogtaan halkani waa madasha sigistii oo alaaba aan idinka soo gudbino waysyada xiisaha leh ee ku saabsan arrimaha siyaasadda soomaaliya maanta waxaa marti noogu ah madasheenan sigisty suldan cabdilcasiis maxamed yuusuf oo loo yaqaano suldan afguduud oo ka mid ah isimada puntland haatanse ku sugan magaalada muqdisho dadka telefoonka ee muqdisho ayaan si toosa ula xidhiidhnay annagoo doonaya inaan markaasi ka wareysano dhacdadii dhowaan ay isku dhaceen saraakiil sarsare oo booliska iyo iyo ciidanka bermidka ka tirsan oo isku haleelay magaalada boosaaso kuwaasi oo ay dad ku dhinteen qaarkoodna ay ku dhaawacmeen oo uu ka mid yahay wasiirkii amnigu marka hore suldan cabdilcasiis maxamed yuusuf suldan afguduud kusoo dhawow marka hore madasha sigisti bismillahi raxmaan raxiim madasha sigisti waa ku dhowahay waxaan aada ugu mahad celinayaa marka ugu horeysa asad iyo cali xaraare oo iyagu magaranaysa khadka telefoonka igu soo tiigsaday aada baan maaragta idinku mahad celinayaa intaa haddii aan ka imaado waxaan halkan rabaa inaan ka salaamo ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogto oo iga dhegeysanaysa madashaas waa hagaag aan gudagalno suldan su-aalaheenna su-aasha ugu horeysaan kuweydiin waxa weeye anigoo og in aada walaala tihiin generaal cabdirasaaq maxamuud yuusuf afguduud haddana waxaan doonaya bal si dhexdhexaadnimo ah adigoo lagaba yaabo inaad labadooda suldaankoodii aad tahay in aan kaa wareyso dhacdadaasi suldan cabdilcasiisow sidee bay ku bilaabantay sida ay sheekadu ku dhacday noga sheeke
waxa weeye sheekadani waxay u dhacday caliow haddii aan kaaga sheekeeyo waad og tahay oo waxa meesha la jilaya marka ugu horeysa waa dawladnimo dawladnimadii meesha ka baxday baana la doonayaa in lasoo celiye he ma ahan horta meeshu jamhadeyn in meesha magaranaysa ay ka jirto lakin annaga waxaanu naqaano inay ka jirto waxa weye in dawladnimo la rabo in la raadiyo lana dawladeeyo taliyaha marka booliiska maaha bulshaweynta waxaan sheegaya xilka qaadistiisa inaanan ka hadlaynin ee aan dhacdadii ka hadlayo maxaa yeelay xilku waa meerto qofka waa loo dhiibi karaa waana laga qaadi karaa dhaliir iyo ammaan labadaba waa yeelan karaa laakiin kaan ka hadlaya waxa weeye sida wax u dhaceen taliyaha booliisku waa taliyaha guud ee ciidamada booliiska puntland isla mar ahaantaana ma jiro ciidan ka madax banaan oo boolis ah sarkaalka kale iyo sarkaalkan taliyaha booliiska ahi waxay isu yihiin madax oo cabdirasaaq isagaa madax u ah cismaan ciidankiisuna isagay hoos yimaada isagaa magaranaysaa madax u ah mar haddii isagu madax yahay waxa weeye cabdirasaaq wasiirka amniga ka sarreeya wasiirka amnigana madaxweynaha uga sarreeya kursiga iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa marka waxaa meesha ka dhisan qaab noocaasa ayay ahaayeen cismaan marka wuxuu soo weeraray taliyihii amniga oo hawl maalmeedkiisii ku jira oo ay fadhiyaan goobtaas wasiirkii amniga wasiirkii dekedaha taliyihii qeybta marasabkii gobolka guddoomiyihii degmada taliyihii xigeenkiisii cabdirasaaq intuba waxa ay joogeen goobta ciidanka lagu tirakoobayay isaga oo khudbadii ku jira ayaa cismaan wuxuu weerar kusoo qaaday taliyihii ciidanka booliiska madasha noocaasa bay ahayd dad baa madashi meeshii ku dhintay arrintaas waxay markaa ka dhignayd cabdirasaaq oo toos u weerara wasiirkiisa amniga ama madaxweynaha weeraro cabdiwelina weerara bay ka dhigan tahay waayahay kiiska noocaas u dhacay marka in cabdiweli uu yidhahdo si waxaan u sameeyey si siman baan xilkii uga qaaday oo wixii wax siman uu ka dhigay arrintaasi arrin ma aha dawladnimo waxa weeye waa qabyaalad cad oo aan meela loogu soo gaban oo aan daansaarayn arrintaas sidaasaan rabaa caliow inaan uga hadlo waxaase aan rabaa hal xaqiiqa ah oo dhab ah inaan maanta u sheego ummadda ay dhegaysanaysa intaadan u sheegin umada intaadan ummadda waxba u sheegin ba aan su-aal kale kuweydiiyo imise qof baa ku dhintay dhacdada imisaase ku dhaawa dhacdadaas waxaa ku dhintay nin dhaniiro sarkaala waxaa ku dhaawacmay wasiirkii amniga waxaa ku dhaawacmay taliya xigeenkiisii cismaan oo xeerada meesha dhex joogay waxaa ku dhaawacmay sarkaal kalaa ku dhaawacmay waxa ay magaranaysaa iyaduna waxsaalad ugeysatay barasaabkii gobolka yacni dad badan baa meeshii wax ku noqday hadalkaaga waxaan ka dareemaya suldan in meesha ay ka socotay tirakoob ciidan tirakoobku muxuu ahaa ma wixii ay Ha.
dagaalku iyo isku qabad ka bilaabmay baa maxay tahay tirakoobku koobka ciidan ee waxaas ay ka bilaabanayaan waxa waaye ciidanka in la sugo tirada saxda ah ee ciidan ee meesha joogta si loogu helo mushaaharaadka xuquuqda ay leeyihiin waajibaadka shaqana looga helo ujeedada dhabta ahi intaasay ahayd waana hawl qabadkiisii taliyaha ciidanka booliiska markaa talada haya okay en cismaan afgalow markaa muxuu biyo diiday muxuu ka booday oo ku kalifay inuu dagaal sameeyo cismaan wuxuu ka biyo diiday waxa weeye wax kale ma aha cismaan intuu ka biyo diidaya waxa weeye in la tirakoobo ciidankan eh, in laga saaro waxa cadlaha ay ku sheegaan oo meeluu joogo iyo meeluu ka hawlgalo iyo ciidan waxu qabto midna aanay jirin in waxaasoo dhan laga sifeeyo la helo dad eh, ciidan tiro sax ah eh, hawlqabadka ay qabanayaan iyo waxa loo tirayana la og yahay Eh, intaas ayuu cismaan markaa isagu kasoo horjeeday taas macnaheedu ma aha cismaan oo keliya xataa waxaa kasoo horjeeda arrinta madaxweynaha oo eh, meesha ugu sarreeya oo aan ogolayn ayaa arrintaa kasoo horjeeda waayahay howlgalkan ciidanka lagu hubinayo tiradoodu miyaanu ahayn howlgal uu og yahay oo uu raalli ka yahay wasiirka amniga madaxweyne ku-xigeenka iyo madaxweynaha puntland Eh, waxaad ka dheexan kartaa halkaa hadduusan raalli ka ahayn wasiirka amnigu oo isagu ugu sarreeya maxaa goobta keenay oo uu u khudbeynaya oo uu taliyihii booliiska ula socdaa oo tirakoobkii ula sameynaya haddaanu raalli ka ahayn raalligu ka ahaa madaxweynuhu isagaa uu weliba diray eh, taliyaha ciidanka booliiska markii ugu horreysay oo yidhi ciidamadan ha lasoo tirakoobo cismaanna wuxuu ka yimi magaranaysaa eh, madaxweynaha agtiisa marka uu weerarayo xerada Eh, taa macne waxay ku tusinaysaa waxa weeye waxaan gargado garab og in meesha ay ka dhacday ee wax kale meeshaas aysan ka imaanin En tuhunka aad ku tuhunsantahay madaxweynaha ayaad markii dhawed carabooday ee ah qabyaalad buu isticmaalaya en waa maxay qabyaaladda halkaa ku jirtaa sultan
iyadaan rabaa waa taan rabaa inaan ka leergarayo qabyaalada ku jirta waxa weeye madaxweynuhu wuxuu ogaa cabdirisaaq oo taliyihii booliiska tan iyo intuu xilka hayay in cismaan oo ay isku jifi yihiin cabdiweli uu shaqadii dhammayd ay ka socon leedahay oo warkani intaa uu ku xeerinayay wuu ogaa ee intaas waxa weeye isagaa dalkii ugu sarreeyay haykalka dowladni baa la doonayay bil gudaheed khudbadihiisii waxa weeye meel walba way yaaleen oo waa la hayaa intaa waxa waxa weeye wax laga qabo waa isaga ahayd maanta inuu marka yidhahdo isagoo duulahan inta lagu qaaday madaxii amniga meesha ugu sarreeyey ah inuu yidhaahdo nin duulahan soo qaado oo isagu madaxuu yahay haddana inuu yidhaahdo waxa weeye waa waan simaya waa qabyaalada caada oo aan eh, ahayn wax qaanuunka waafaqsan taa haddii ay ka timaado waxa weeye dowladii dhexe ee soomaaliya dalka ka jirta waxay bixinaysay caafimaad waxay bixinaysay jidad waxay bixinaysay eh, waxbarasho waxay ka wada dhigtay iyaga wada ditooro iyo jaranay ka dhigtay iyadoo sidaas oo taa la siinayo bay u dulqaadan waayeen oo waxay u carareen eh, isticmaal u carareen oo halkaas galeen oo dowladii ummadda soomaaliyeed eh, gacmahooda ay ku burburiyeen haddii marka ay tallaabadaa sameeyeen kuwii sidaa sameeyey oo qarankii dumiyey baa lix iyo labaatan sanadood waxaa loogu dulqaadanayaa dawlad la-aan iyo diin la-aan iyo dhaqan la-aan iyo iyo iyo iyo iyo caafimaad iyo waxbarasho iyo jidad la-aan dhaqaalihii dawladuna waxa weeye caliyow sida aad og tihiin dee saddex bilood buu gacantooda galaa oo jeebkooda galaa hubka xataa laga iibiyo cashuuraha dadka laga qaadayo Eh, maalin walba markuu midxilka kale ku wareejinayo waxa uu yidhaahdaa hubkan qardaa laga leeyahay waa dahabkii gabdhaha Eh, qarxis baa lala aadayo waad ogeydeen muxiyadiin iyo meeshay hubka geysteen oo ilaa hadda gacantooda uu ku jiraa Eh, waxaad ogtihiin kan gaalkacaya ka yimid markuu gaalkacaya aadayo sidaas si lamida buu gaalkacaya magarta loola aadayo waxaa la yidhahdaa eh, xaggaa lagu difaacaya hubkan yaa laga difaacaya dalka yaase loo difaacaya dalka waxa weeye gobol la isu tegay weeye Eh, waxbaa la isku darsaday wixii la isku darsaday gobolka ay joogaan oo ay ka tarinayaan oo ay sidaas ku sameynayaan waa gobolka bari gobolka bari marka dhul la helay maahe waa dhul dad leh waxaa dadku intaa ku samraayeen oo ku dulqaadanayeen oo ay ku joogaan oo dhaqaalahooda iyagoo arkaayo jebka loogu guranaya oo dawlad la-aan ay u yihiin oo ay qabyaalada u sugaayeen war dadkaani bal xukuun dawladnimada bay garanayaan oo xagga dawladnimada laydin dhaxaynayaaye bal dulqaata baa lalahaa waayahay haddee kow iyo labaatankii waxay u dulqaadan waay iyagoo intaan la siinayo in lix iyo labaatan sano loogu dulqaato inay dad iyo dad ay dul fadhiyaan oo ay dul joogaan oo ay arrintaas u galaan cariyow ma jirto waxaan leeyahay marka dadka dhegaysanaya oo diyaasbarada ah oo reer bariga ah waxaan ku oran lahaa waxa weeye qarannimadii soomaaliya in la raadiyo in reer bari dawladda dhexe ay ku xigtaan inaan maanta laga sugayn dawladeedaa samaysan lahaa hadda farmaajo dawladnimo t v waa adiga arkaayo weerarka lagu qaaday meesha laga dumiye waxay ahayd waxay ahayd ee garowe waxaa lagu bixiyay dhaqaale aada u badan hadda waad arkaysaa puntland waa markii ugu horreysay oo ninna madaxweynehan ka ahay oo beri uu salaan ka qaato ciidan muuqaal leh booliis leh waa markii ugu horreysay weye oo ay dhacday lix iyo labaatan sano marka soomaali maxay tahay dawladnimada kuwa ay ka sugaysaa iyagaa samaysan lahaa haddii ay dawladnimo garanayaan waxaan leeyahay marka reer bari waxaan ugu baaqayaa inay u tashadaan gobolkooda degaankooda iyagaale in bari ay u tashadaan bari loo tashado aniguna insha allahu dhawaanahan waxaan gaari doonaa gobolka bari wixii ka qaldanna waa sixi doonaa haddii ilahay idmo aad baad umahadsan tahay suldan cabdicasiis haddii su-aal waxaan ku weydiiyo suldan adigoo raalliga ah waxaad ka cabanaysay qabyaalad aad farta ku goday ama aad farta ku fiiqday madaxweyne cabdiweli maxamed cali gaas isagoo u kala hiiliyey sidaad sheegtay afdalow iyo afguduud labadaasi sarkaal ee dhinaca booliska iyo iyo ciidanka bermidka ka kala socday qabyaaladaas haddii ay kuu muuqato adiga laftaadu suldaan cabdicasiis adigoo mar kale raalliga ah laftaadu meedan isticmaalayn qabyaalad carabkaa loo arkayn hiil aada u hiilanaysid walaalka cabdirasaaq maxamed yuusuf afguduud maxaad odhan lahayd maya maya maya maya maya maya looma arki karo cabdirasaaq waa run walaalaan nahay aabahay baa dhalay walaalaan nahay aniga cabdirasaaq waa sax laakiin uma hadlayo oo xilka qaadiskiisa maaha macnaha aan ka hadlaya ma ahan taas laakiin waxaan ka hadlaya dhacdada waxaa meesha yaala iyo waxa madaxweynuhu loo dhiibtay oo uu mas-uul ummadda uga yahay waxa weye maaha aniga waxaan arko ka cabdicasiis afguduud ahaan ka suldaan ahaan waxaan anigu arko aniga shaksiyan aan arko ma aha waxa aan ka hadlaya anigu waxaan ka hadlayaa waxa xataa adiga caliya oo hadda ilaa hadlaya ee wariyaha aada arkaysa oo ku muuqanayo wey kan anigu aan ka hadlaya laakiin maaha cali o inaan ka hadlayo anigu xilka qaadista cabdisaaq xilku waa meerto shalay sano markii loo dhiibaayay meesha nin baa fadhiyey ma garanaysaa ladrajaa baa fadhiyey waa looga qaaday isagaa loo dhiibay qofku waxa uu ku amaanan yahay waa waxqabadkiisa wey waxaa qariiri kaga imaanaysaana waa waxqabadkiisa wey laakiin waxaan u soconaa dawladnimo weye yacni caqligu waxa uu diidayaa oo soomaali maanta aysan qaadan karin aniga waxa anigu aan ka waramayo wey haddaanay wax jira yihiinna aniga un bay igu soo noqonaya lakin waxaa difad qabiil la yidhaahdo oo aan u gilaya haba yaraatee cabdirasaaq ma jirto ma jirto cabdirasaaq waxa weye isagaa ka hadli doona oo tiisa ka hadli doona lakin taan anigu ka hadlaya waa tan caamka ah iyo gobolka bari oo degaankii anigu aan magaranaysaa odayga ka ahaa mahadsanid suldaan hadalkan waxaa ku jirtay dadka aada u jeedinaysid ee ku dhegeysanaya canaan ku socota gobolka waqooyi bari oo ah gobolka adiguna aad kasoo jeedid suldaan ma adun bay kaa tahay suldaan cabdicasiisow inaad tiraahid gobolkiina u tashada mise mise arayga ma aha arayga ma aha arayga ma aha laakin laba magaalo oo dalka ku yaala laba laba magaalo oo dalka ku yaala waa magaalada kismaayo iyo magaalada boosaaso labada magaalo ee dalka ku yaala ee waxa weeye dadkii u dhashay deegaankoodu ay derbiyada fadhiyaan iyagoo ditooraa iyagoo saraakiil ah iyaga oo aqoon-yahana iyagoo wax walba iyagoo culimaa udiina yaa gidaarada fadhiyaan goboladii kale inta laga yimi baa waxaa laga hawlgalaa bari oo magaaladii dadkii lahaa aan fursad loo siin iyaguna aysan ka hawlgeli karin haddii nidaamka dawladnimo jirto deegaanada kale ee dadka ay wax isku darsanayaan ay kasoo jeedaan taas waxa weeye dadkaasi xuquuq bay leeyihiin tan anigu aan ka hadlaayo sida gaalkacay ay sadib u leedahay oo xarun caafimaad u leedahay oo mtj uleedahay wax walba ay uleedahay oo iyo boosaasana u leedahay waana laba magaalo labadana dad ba kala noolaa kismaayo waa sidaas oo kale dadka jooga oo hadda fadhiya oo ka talinaya oo kuraas baanu fadhina ama madax baanuna ama kanaan samaynayn ama dawladnimo sheeganaya waa beel qura oo iyadu waxay haysataa dadkii deegaankaa degenaa hawlahoodii iyo arrimahoodii iyaguna ishay ka fiirsanayaan wax dawladnimaa oo loo hayo oo dadkii loo hayo oo dawladnimaa oo lagu hagaayo oo caafimaad ama jilad ama waxbarasho ama ma jirto koox intay soo urursato telefishina u yeerata oo magaranaysa xoogaa dad u yeerta oo telefishin iska duba shaashadaha geliya dawladnimo ma aha dawladnimo ma aha wax dadku rabaana ma aha marka aniga waxaan ka hadlaya caadifad ma aha cidnacay ma aha laakiin waxaan ka hadlayaa war waxa soconaya maxaa dawladii dhexe meesha looga saaray oo loo dumiyey lix iyo labaatan sano maxaa la raadinaya oo loo socdaa meeshaas waxa weye saddex bilood baa taladii gacanta ku haysta waxa iyaga hawaayadooda ama sharci ah waxay rabaan baa magaranaysa dadka qaar a waxay doonayaan baa runta iyaga gacanta ku haysta tusaale ahaan nin reer baryada wuxuu haystaa toban technica ah oo wuxuu joogaa magaranaysa magaaladiisii jooga tobankii technicada ahaa waa loo jeedaa laakiin shantan boqol oo technico ay gacanta ku haystaan oo ay qaxis la aadayaan oo qardi la aadayaan galkacay la aadayaan ma arkaan magaranaysaa nimankan tolka ahi arrinta aan ka hadlayo cali anigu way fato dheer tahay ma aha maskuuliyad lixin ka qaadis waya laakiin suldaan cabdilcasiis haddii aad tihiin reer bari weli laydinma arag idinkoo systemka nidaamkii sida xaqa u raacaya oo ab cabatinka aad cabanaysaan iyo dhibaatooyinka ka jira gobolka waqooyi bari oo kale in idinkoo waraaqasita oo baabuur fuushan oo usii socda garoowe oo dawladdii u dacwoonaya madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka baarlamaanka oo dacwadiini ay saddex bilood afar bilood shan bilood lama arag weli oo rasaas tuuraysan oo marka maxaa maxaad silaa u yeelaysaan oo udiidantiin inaad si silmiya oo sharci aad waxu raadsataan
caliyow caliyow caliyow xaqiiqadu waxa weeye hargeysa maxay ka dagaalantay hadda haddii aanu idhaahno oo waagii u gashay halka waa waxaynu wada garan karno caliyow adiga waxa weeye anigu hadda waxa aan aad aan uga hadlayo aan ula yaabanayo waxa weeye dadkani ma aha in waxaan soconaya ay garan waayeene dadkani waa dad dawlad ku dhaqana waa dad dawladnimo raba waa dad dhinaca dawladnimo usaba waxa ay dulqaad badan u samaynayeen oo ay wax badan kusoo dhaweynayeen warbaldaaya haddii dawladnimo aynu aadayno dawladda ayna wada deeqdeen dadku dawladnimaa la sugaayay lama sugayn waxaan yani soconaya iyo lix iyo labaatan sanadood waxaan leeyahay marka dadku hadda halka aad ka hadlayso limitkeedii way soo gaareen oo hadda inay taagan yihiin baad aada moodaa marka waxaan umalaynayaa hadda iyo wixii magaranaysaa loo gaaro in dadku ay arkaan laisla arki doono lagana wada hadli doono sidan iminka aan uga hadlaynana aanu barnaamijyo badan uga samayn doono xaqiiqada dhabta ah iyo wax la arkayo oo indhaha la iska tirayo wax la maqlayo oo dhagaha laga qabsanayo waa tan dalka la hadhay dadka dumisay hore aan uga wadin reer barina waxa weeye waa runtaa sida jirta mar bay ahayd markiina waa adigii ogaa ma garanaysaa xilligii cabdullaahi yuusuf kadib laakiin maxaa dhacay isla reer barigii baa waxay yidhahdeen sidani bal cuntada maysehe bal maanta uwa ay arkay baan umalaynayna wadaadkii hal la daayay wadaadku waa kii soo tagay ma garanaysaa allah yarxamu madaxweyne yuusuf waa kii caasimadan keenay in bal mar kale dawladnimadii dalka lagu soo celiyo islahaa ka yegleyxamar maadaama meel kale oo laga yegleyni karayo haddaysan jirin waa kii sidaa kusoo gaaray marka caliyo dadku dulqaadka reer barigu ay samaynayeen waxa weeye inay yihiin sarka lagu fadhiiday u arkaan waa kan reer kismaayo ay samaynayaan sidaa si leeg baana ugu baaqaya dadka kismaayo deegaankaa jooga inay dawladda dhexe iyo xamar sidii dawladnimadu ahaan jirtay inay gaadsidaan oo la xirtaan xaqiiqatan hadday wax uga sukaya arkayaan oo dawladnimo ana anigu hadda kama hor joogo sultaan cabdilcasiis maxaad u joogtaa haatan muqdisho
muqdisho hadda waxaanu joogaa sida aan kuu sheegayo muqdisho diyaarad baa waxaa layga soo saaray magaalada kismaayo aniga oo gurigeyga dhex jooga ayaa la yimid waxaana laygu yidhi waxaa lagaaga baqay inqilaab inaad magaranaysaa dawladda ku samaysa meesha ka jirta anigu ma arko dawladnimo kabacdina diyaaradda saaran yihiin baa lay keenay xamar baa layga soo dejiyey xamar sidaasaan ku imi aniga oo xamar soo galay oo sidaas ku imi markaasna ummadii meesha joogtay iyo magaaladii iyo cid walbana laga qariyey oo aan fursad loo siin arrintaas inay dadku ogaadaan iyada oo laga cabsi qabo inuu kacdo ka kaco ayaan xamar kusoo gaaray waxaana ahay socdaal kusii jeeda gudaha puntland haddii ilaahay ka raali noqdo waa hagaag aad iyo aad baad umahadsan tahay suldaan cabdilcasiis haasatan magaalada boosaaso
waya marka dacdadaas hadda ka dhacday caliyow halkaa oo aan kaaga sheekeynayaana waa dacdo adid aan ka dhicin dalka oo aan soomaali xataa dagaaladii sukeeye ee ay dhishikayaasha isu wateen ee xaafadba xaafad ku duuleysay aan ka dhicin ayaa meeshaas ka dhacday si ballaaran baan iyadana insha allahu aan uga hadli doonaa marka aniga caliow hadalkaygu ma ahan waa tusmo iyo tusaale weeye waxna waa wax aniga mas-uuliyaddeedu ay saaran tahay oo ah dadka deegaanada aan kasoo jeedo degan iyaguna dhinacna waa raadintii qarannimadii soomaaliyeed oo waxa weeye cid aan marti uga nahay iyo cid aanu marti uga noqonaynaa iyo cid aan u daba fadhiisanaynaa midna ma jirto kaasina waxau ahaa dhegeystayaa suldaan cabdilcasiis maxamed yuusuf oo suldaan afguduud loo yaqaano oo khadka telefoonka kula xidhiiray isagoo jooga magaalada muqdisho tan iyo kulankeena dambe dhegeystayaal waraysigan waraysiga xiga waxaan idinkaga tegay anigoo ah cali xalaare sidaa iyo nabad geliyo aad iyo aad baad mahadsan tahay suldaan cabdilcasiis suldaan afguduud aad iyo aad iyo aad iyo aad baan cali idinku mahad celinaya